here on VOA Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax arbaco ah bisha juulaayna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah maxay tahay waxa laga filan karo dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee taageera soomaaliya kadib cambaarayntii kululayd ee ay cambaareeyeen xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre waamada kaloo qaadan karaanna waxay tahay maadaama oo tasuudayaal ay ay u aqoonsanayaan in ay maxkamad keenaan Eh, sababtoo ah qaswada qofka marka loo aqoonsado miinis waa lala xisaabtamayaa weeyaan wax allaale wuxuu fiiy oo dowladda la sharciyaddii lagala noqdo Eh, cid allaala ciddii arrinkaa ka dambaysana maxay ahayd eh, maxkamad caalamiga la keeno oo ururka saxafiyiinta somalilan oo sheegay inay raaxfaan ka qaadanayaan go-aan ay maxkamadda sare ka soo saartay xiritaanka xafiisyadii telefishinada universal iyo star ay ku lahaayeen magaalada hargeysa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo gobolka ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo xogayaha cadaaladda maraykanka william barr ayaa talaadadii shalay hortegay gudahoosaadka cadaaladda aqalka wakiilada maraykanka isaga oo ka jawaabay eedo ay u soo jeediyeen dimuqraadiyiinta maamula aqalka wakiilada oo ay ka mid ahaayeen in uu gaashaan u noqday madaxweyne donald trump baar ayaa markii ugu horreysay tan iyo bishii februaayo ee sanadka labada kun sagaal iyo tobankii hortegay guddiga waxaana hadda su-aalihii talaadadii shalay la weydiiyey kuwoodii ugu badnaa ka mid ahaa qaabka ay waaxda cadaaladda u maaraysay ciidamada federaalka ee uu maamulka trump u diray gobolka oregon iyo magaaladan washington d c si ay u kala eryaan mudaharaadayaasha kasoo horjeeda midabta koorka ka jira maraykanka william barr ayaa iska fogeeya dhammaan eedaha loo soo jeediyey gaar ahaan in waaxdiisa ay ka shaqaynayso sidii uu trump mar labaad ugu guulaysan lahaa doorashada soo socota koox senataro ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ayaa ka digay suurtagalnimada in dowladda shiinaha ay doorashada soo socota ee maraykanka soo farageliso iyada oo adeegsanaysa aaladda ay bulshada ku xidhiirta ee tigtog oo ah shirkad laga leeyahay shiinaha warqad talaadadii shalay ay u direen waaxda amniga gudaha maraykanka mudanayaasha kale ah marco rubio iyo tom caran iyo xildhibaano kale ayay ku sheegeen in tigtog ay faafreeb ku samaysay muuqaallo iyo sheekooyin lagu wadaagay bartaas kuwaas oo liddi ku ahaa dowladda shiinaha sida qaabka adag ee ay dowladda shiinaha ula dhaqantay dadka muslimiinta ah ee ayuguurka tigtog waaxda amniga gudaha iyo f b i-da midna kama hadal eedahaasi kasoo yeeray mudanayaasha ka tirsan koongareeska maraykanka doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo bisha noofembar ee sanadkan dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa
sidii aad dhowaanahanba la socoteen waxaa qaybo kala duwan oo bulshada caalamka oo taageero u fidya soomaaliya ay soo saareen war saxaafadeed ay ku muujinayaan walaaca ay ka qabaan go'aankii baarlamaanka soomaaliya uu xil kaga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo sida loogu baahan yahay heshiis siyaasadeed oo laga gaadho nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa sannadka laba kun iyo labaatanka haddaba waxay arrintani uga dhigan tahay soomaaliya iyo waxa laga filan karo bulshada caalamka haddii dowladdu ay ku adkaysto mowqifkeeda ayaa waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli uu ka waraystay doctor maxamed xuseen gaas oo jaamacadda oslo ee dalka norway ka dhiga xidhiirka caalamiga iyo siyaasadda dhowaanna ka soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay yani diidmo ay diidan yihiin siday wax u dhaceen islamar ahaantaan ay u arkaan wixii ka dhaca aqalka hoose ee baarlamaanka in uu ahaa waxaan sharciyeed lahayn iyo waxaan la sugaynin marka la fiiriyo xaaladaha uu waddanka ku jiro xaqiiqatanna waa waxay aada uga xun yihiin sida aad ka dansan karto ama ka dareemi karto saxaafadeedyadan ay soo saareen waa gartay haddii mar beesha caalamku ay war-saxaafadeedkan sida wadajirka ay usoo saareen ay uga hadleen go-aankii ay barlamaanku sabtidii xilka uga qaadeen ra-iisul wasaare khayre sheegtayna in xilligan loo baahan yahay in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka maxaa laga filan karaa ayay kula tahay xilligan dowladda uu hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wallaahi dee kolley dowladdu war-saxaafadeedba iyada soo saartay ay leedahay maxay ahayd soomaaliya waa waddan madax banaan marka laakiin taasi ma ay caawinayso dowladnimada soomaaliya iyo iyo dadka soomaaliyeed iyo hiigsiga in qarannimadoodii gadaal ay u yagleelaan sababtuna waxay tahay bulshada caalamku war-saxaafadeedkooda waxay ku qireen ama ay ku caddeeyeen in aanay ama raba aqbali doonin doorasho aan lagu wada heshiinin oo saamileyda siyaasadda aana dhammaantood ku heshiinin isla mar ahaantaana waktigeedii ku dhacdo waxaan ahayn marka su-aasha meesha taalla waxa weeyaan dowladdu waxay u baahan tahay in ay arrinkaasi iyada ah ay abaarto iyadoon ka leexleexanin waayahay laakiin haddii soomaaliya dabcan waxay ku doodeysaa in la ilaaliyo madax banaanida iyo go-aankeeda maxaa marka laga filan karaa ayay kula tahay bulshada caalamka haddii dowladda federaalk soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda waxa dhacaya waxay tahay bulshada caalamku dhinacyo badan bay ka taageertaa soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya sa usoo noqon lahayd kow taageeradooda inay joojiyaan ama dhan dhaqaale ha ahaato ama dhan kale ha ahaato tan kale waxay ayay ku tallaabsan karaan ooyna caddeeyeen oo war-saxaafadoodkooda ku caddeeyeen in ay u aqoonsanayaan qaswadayaal siiba war-saxaafadeedka uu maraykanku soo saaray waxaa ku cad in tallaabooyinka noocaasa ay u aqoonsan doonaan qaswadayaal qaswadayaal haddii looba aqoonsadana waxaa imanaysa baarlamaankii iyo iyo dowladdiiba in maxay ahayd hogaankeedii loo aqoonsado qaswadayaal taasa xigtana waxay noqonaysaa dhaqaalihii inay joojiyaan taageeradii joojiyaan sharciyadii dowladda iyo aqoonsigii lagala noqdo oo taasina waxay ku tahay dhibaato culus ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadoodii iyo wixii lasoo kabkabayay oo oo laysu soo qoridiibayay tallaabada kale oy qaadan karaanna waxay tahay maadaama ay qaswadayaal ay ay u aqoonsanayaan in ay maxkamad keenaan sababtoo ah qaswada qofka marka loo aqoonsado miinis waa lala xisaabtamayaa weyaan wax alaale wuxuu bixiyey marka doorashadu hadday xilligeedii daba marto oy noqoto doorasho cid walba saamileyda siyaasadda iyo maamul goboleedyadii iyo xisbiyadii aanay raalli ku ahayn waynan ogolayn de waxay noqonaysaa in laysu maxkamadeeyo oo dowladda la sharciyadii lagala noqdo cid allaala ciddii arrinkaa ka dambaysana maxay ahayd maxkamadda caalamiga la keeno oo wixii dembiga iyo wixii dhibaato ay geysatay iyo dhibaatadan siyaasadeed iyo qallaasahan siyaasadeed ay horseeda uu horseeday tallaabadan ra-iisul wasaarihii waddanka mudane xasan cali khayre in si sharci darro ah lagu tuuray ay cawaaqibteeda qaadato kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo jaamacadda osle dalka norway ka dhiga xidhiirka caalamigaee siyaasadda una warramayay wariyaha eega magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli halkaad ka dhagaysanaysanna waa v o a washington
ururka suxufiyiinta somalilan ee solja ayaa ka hadlay go-aan ay maxkamadda sare ee somalilan kaga jawaabtay dacwad ay urur ahaan hore uga gudbiyeen oo la xiriirta xarigga labada telefishin ee universal iyo star kuwaas oo xukuumadda somalilan ay kala noqotay ruqsaddii haddaba guddoomiyaha ururka suxufiyiinta solja maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa u waramay wariyaheenna magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle wuxuu yii go-aankan maxkamadda sare ee aad ka hesheen
bismillahi raxmaan raxiim khadrow shan iyo tobankii bisha go-aankan la soo saaray annaga daraad buuna soo gaadhay nuxurkiisuna laba qodob buu ka koobnaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in ay maxkamadduna amartay maadaamaanu rafcaanayaashii ahay soo qaatay dee arrintii maamul ee wasaaraddu soo saartay in aanu codsi u qoranno wasaaradda warfaafintanu dib ugu noqonno codsigaana aanu ku cadayno ama aanu ku dalbanno in ay wasaaraddu go-aankeedii hore labada telefishin ruqsadda kala noqotay ay dib u eegis ku samayso iyo qodobka labaad oo ah inay maxkamaddu farayso inay wasaaradda warfaafinta in ay dib u eegis ku samayso go-aankeedii hore marka markii aanu tashi ka samaynay annaga iyo looreedeedii iyo ururada bulshada rayidka runtii kulan shalay isugu yimid inay xarunta ururka saxafiyiinta soomaaliyeed soolja waxaan isla qaadan inaanay arrintaasi ahayn mid aanu ku qanci karna runtii maadaama oo aanu ciddii aanu ka soo rafcaan qaadanayba ay ahayd go-aankii wasiirka in aanu annagu codsi u qoranno waxaan u aragnay arrin aan nagu habboonayn marka waxaan isla qaadanay in aanu ka qaadanno rafcaan kale oo aanu maxkamadda sare dib u eegis u qaadanno hadduu ilaha idhaa intaydan gaadhin racfaanka qaadanaysaan haddii go-aankan maxkamadda soo saartay sare idinkana idinku tidhi warqad ee dib u eegis ka codshada ee wasaaraddii warfaafinta wasaaraddana ku amartay inay iyaguna muxuuha ku sameeyeen dib u eegis amarkooda hore maxaa ku diidaysaan urur idinku soljahan waxaanu ku diidaynaa waxa weeye dacwadaha inay maamulka marka uu go-aan gaadho qof mas-uuliyey waxay muwaadiniintu xaq u leeyihiin sida dee dastuurka iyo xeerka dalku ay dhigayaan in maxkamadda sare loo qaato dacwad maxkamadda sare runtii waxaanu ka filayni dee inay noo gar noqdo ama qaraarka ay soo saaraysa runtii gari laba ninka mawda qoslisee haddii aanu go-aanka wasiirka taageeraysana ay taageerto haddii ay annaga abiilkayaga ay aqbalaysana ay aqbasho oo dib loogu furo labadii telefishin ruqsadoodiina loogu soo celiyo marka waxaan u aragnay in ay tahay arrin caqabad ku ah de wixii aanu marka horeba kasoo abiil qaadanay ama kasoo rafcaan qaadanay marka cadaaladana waxaan u nimid in dee go-aanna la siiyo ah ama waad qaldantihiin ama xukuumaddaa qaldan marka maadaama oo aanu arrinkaasi caddayn waxaanu isla qaadanay inaanu dib u eegis ka dalbanno eenay maxkamadda sare iyadaana go-aanka maxkamadda sare leh haddii ayna taageeraysa iyo haddii ay xukuumadda taageeraysaba marka aad racfaanka imika qaadateen maxkamadda sare unbaad ka qaadateen
ha maadaama oo maxkamadda sare laba derajo ay leedahay derajada koowaad ay go-aankan qaraarkan ku soo saartay derajada labaadna ay tahay dib u eegis in loo rafcaan qaadan karno isla maxkamadda sare oo garsoorayaal iyadoo ay haddana dib ugu saari doonto taas baanu hadduu ilaha idhahdo u rafcaan qaadanaynaa taasaanu ku kalsoonnay runtii wixii ka soo baxay iyadaana dee awoodda leh ku qanacsantihiin go-aankeeda dee dabcan maadaama maxkamadda sare iyadu go-aanka ay leedahay iyadu waanu ku qanacsanay laakiin inaanu dib ugu noqonno wasaaradda warfaafinta oo ah tii aanu ka soo cabanaynay ee aanu u arkaynay xaqdarro iyo sharci darrayna ku xidhnay labada telefishin dee munaasib nagumaha inaanu iyada u qoranno codsi marka maxkamadda waanu ku kalsoonnay waxaananu qabnaa in go-aan ka rasmiga ah ee labadeeda ay noogu garnaqaysa maxkamaddu ay soo saarto
aad baad maadsantay xujo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta solja maxamuud cabdi jaamac oo ku magac dheer xuuto oo magaalada hargeysa ugu warramay khadar maxamed cakulle
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa lagu guda jiraa maalmihii ugu dambeeyey ee gudashada waajibka xajka sannadkani aad ayuu uga duwan yahay kuwii ka horreeyey iyadoo tirada dadku ay aad uga yar tahay kuwii hore haddaba tirada xujayda ee sannadkan iyo dhibaatada dhaqeele sacuudiga arrintan ka soo gaadhay ayaa waxaan ka waraystay maxamed cali biixi oo suxufi ku sugan magaalada riyaad ee xarunta boqortooyada sacuudiga tirada xujaaj ee sanadkan sida ay dowladdu markii hore sheegtay waxaa lagu qiyaasay dad ka yar kun qof laakiin warar warbaahintu ay isla dhex marayso oo waxay sheegayaan in ay gaarayaan qiyaastii ilaa iyo dad toban kun ku dhadhow boqolkiiba dadkaasina toddobaatan waa dadka ajaanibta ah ee waddanka ku nool ee aan horey u xajin halka boqolkiiba soddonna ay yihiin sacuudiyiin u badan shaqaalo caafimaad iyo weliba dadka xagga amniga ka shaqeeya marka si kastoo ay tahay sanadkan xajku tirada dadku xajku aad iyo aad iyo aad waan gartay bal haddaan dhegaystayaasha xusuusino tirada iman jirtay sanadihii hore intayna hadda dhibaatadana dhicin tiradaasi sanadihii u dambeeyey weliba sanadkii ugu dambeeyey warbixinadii ay dowladdu sii daysay waxay ku qiyaaseen ilaa iyo laba milyan iyo badh xujaaja oo badankoodu ka iman jireen dalka dibaddiisa inta kala baaqigiina ay ka tegi jireen ilaa iyo nusmalyuun lagu qiyaasana ay waddanka gudihiisa ka tegi jireen laakiin sida la wada ogsoon yahay sanadkan ma jirto gebi ahaanba wax dibadda ka imanaya waxaa loo ogolaaday uun dad yar oo kooban oo gudaha ka xaja waan gartay marka bal tilmaamaha ay howlwadanada caafimaadku soo jeediyeen ay tahay in xaajigu uu raaco intuu ku sugan yahay dhulka barakaysan waxaa jira waxyaaba badan oo ay sanadkan dowladdu soo rogtay kuwa waxa weeyaan kuwa bilowdaybaa brotokoladaas inta aan xajkaba la gelin kuwana waxa weeyaan kuwa loogu talagalay xaajigu inuu fuliyo inta xajka uu gudanayo kuwana waxa weeyaan kuwa la socon doono xataa marka uu xajka guto oo muddo ee maxay hayto laga socon doono waxaa ugu horreeya maxamedu waxa weeyaan in la mamnuucay gebi ahaanba gelidda goobaha barakaysan fasax la-aan sida mina oo kale iyo musdelifa iyo carafa waxaana la sameeyey baro lagu baadho dadka gelaya ee xujaajta ah iyo heerkulka jirkooda oo xataa mar hore dowladdu waxay soo rogtayba in qofkii lagu qabto isagoo isku dayya inuu xajka galo fasax la-aan ganaax culus la saari doono waxaa kale oo iyana jirta in dowladdu ay ku tala gashay oo ka mid ah brotokolada ugu muhiimsan in la dabaqo waxaan loo yaqaano kala fogaanshaha bulshada iyo in qofku uu xidho ay waajib tahay inuu xidho saabka afka marka muna iyo carafo inta la joogana waxaa loo sameeyey iyagana habraaca gooni ah oo teendho kasta waxaa loogu talagalay toban qof teendhada qiyaastii marka ay tahay matalanba konton mitir oo kale qofkii waxaa loogu talagalay mid qof ugu yaraan inay isu jirsadaan hal mitir iyo badh marka xataa laga yimaado ee dhagaxa la tuuranayo iyana waxaa jira waxyaaba ay tahay waajib inuu qofka xaajigu raaco oo waxay dowladda ugu tala gashay in halkii marba kontan xaaji la horo si ay dhagaxaanta usoo tuurtaan marka la yimaado dhinacan maka ee xaramka gudihiisana waxaa jira iyagana tallaabooyin ad adag oo sidaasoo kale ay tahay waajib tahay inuu raaco qofku oo waxaa la mamnuucayba in qofku uu taabto kacbada iyo xataa xajaral aswadka ama uu dhunkado waxaa kale oo dowladdu sheegtay qofkii laga shakiyo inuu xanuunkan hayo xujaajta ka mid ah in baaritaan caafimaad kadib xaaladiisa la qiimeynayo dabadeeta ay dowladdu dhakhaatiirtu ay la socon doonaan oo si gooniya isaguna u xaji doono marka waxaa ugu dambeyn ay dowladdu sheegtay qofku marka uu xajka dhammaysto in xaaladiisa lala socon doono laba toddobaad gudahood waxaana qof kasta loo xidayaa jijin gacanta uu sudho taasina xaaladiisa ayay la socon doontaa oo waxyaabaha electroniga oo casri ah ayaa xaaladiisa qofka lagula soconaya muddo laba toddobaada marka sidaasaa loo abdeeyey sababtuna waxa weeyaan corona iyadoo laga hortagayo ayaa shuruudaha ad adag sanadkan la maraya xajka maxamedu marka gebi ahaanba wuu ka duwan yahay xajadii caadiga ahaa ee la yaqaanay ee horey loo tegi jiray waan gartay haddaynu ka hadalno saamaynta dhaqaale ee arrintani ku yeelan karayso dalka sacuudiga wallahi run ahaantii waxyaabaha waaweyne ee sanadkan xaj waxaan u jeedaa corona uu keenay waxaa ka mid a ma aha un inuu xanuunku dhibaatada geystay dhinaca caafimaadka ah laakiin dee sida loo geey guud ahaanba dhibaato kale oo dhaqaale ayuu meel kasta ka geystay sacuudiga tusaale ahaan waxaa jirta dhaqaale xoog leh oo kasoo geli jiray dhinaca xajka sida warbixinada dowladdu ay sheegayaanna qiyaastii marka la eego waddanka gudaha dakhliga dhaqaalaha gudaha dowladda kasoo gasha xajku wuxuu ka dhignaa boqol kiiba labaatan bay dowladdu ka heli jirtay sidaa darteed dhaqaalihii caynka ahaa sanadkan gebi ahaanba sacuudigu ma helayo taasina waxa ay culays kale kusii tahay awalba dhaqaalihii dhutinaayay dhinaca keeneen dee saliidan hoosu jabtay iyo corona iyo waxyaabaha marka culays badan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo labaiyo toban labaiyo toban idhaahdo bilyan oo dollar inay xajka iyo cumrada sacuudi sanadkiiba ay ka heli jireen marka dhaqaale aada u weyn bay ku waayaan sanadkan marka la eego kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad oo aan ka waraysanayay xajka sanadkan
madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay dariiqa wadahadalka u mari doonto xiisadda biyo-xireenka etoobiya si masar ay u hesho qaybtii ay ka lahayd nacfiga biyaha webiga nayl warbixintan waxaa qaahire ka soo diray xuseen cismaan zaxnuuni asiisi ayaa hadalkan sheegay xili uu hadal ka jeediyey munaasabad lagu furayay magaalo warshadeeda isagoo afka ku balaariyey in xoogga ay saarayaan sidii ay u guulaysan lahaayeen wadahadallada haatan socda si dowladda masar ay u difaacato ama ay u hesho xuquuqdeeda biyaha webiga nacayla oo ay heli jirtay kumanaan sano ka hor من حقكم انتوا تقلقوا على موضوع الميه لان موضوع الميه بالنسبه لنا حياتنا يعني waan ogahay walwalka ay ka qabaan dadka masaarida xiisadda webiga nacayla waana idinku raacsanahay arrinkaasi sababtoo ah webiga nacayla waa nolosheena ayuu yidhi asiisiga xukuma dalkani masar في اشقائنا في اثيوبيا وفي السودان بنقول لهم ان انتم من حقكم ان انتم madaxweynaha dalka masar ayaa sidoo kale u xaqiijiyey shacabkiisa in masaarida marnaba aysan weyn doonin xuquuqdooda biyaha webiga naacila isagoo sidoo kale hoose ka xariiqay in dowladaha suudaan iyo ethoobiya in ay xaq u leeyihiin ka faa'iidaysiga webiga naacila balse waa in marnaba uusan saameyn ku yeelan ayuu yidhi nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naacila بس بشرط ان الموضوع ده ما يبقاش ليه تاثير على الميه اللي بتجيلنا cidna ka yeeli mayno in ay khatar geliso nolosheena iyo guud ahaan amniga qaranka masaarida kamana hadlayo keliya biyaha webiga naayla sidaasi darteed cidna wax uma dhimi karto amniga dadka iyo dalkeena ayuu yidhi cabdulfataax asiisi oo si adag uga hadlayay xiisadda webiga naayla madaxweyne asiisi ayaa ugu baaqay dadka masaarida in ay isdejiyaan ayna ogaadaan in geed dheer iyo mid gaaban ay u fuulayaan difaaca xuquuqda masaarida ay ku leeyihiin biyaha webiga naila isagoo sheegay in geedisocodka wadahadallada iyo qaanuunka caalamiga ah ay xoogga saarayaan si ay u helaan xuquuqdooda hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkani ayaa imaanaya xili dowladda ethoobiya ay buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtii koowaad taasoo si weyn ay uga walaaceen dadka masaarida sidoo kale wadahadallo u socday dowladaha ku murunsan webiga naacila muddo sanooyin ah ayaan ilaa iyo iminka wax natiijo ah laga gaarin kadib markii ethoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiis garwadeen ay ka ahayd dowladda maraykanka bishan gudaheeda waxaa guul daraysay wadahadallo uu waday ururka midooda afrika kaasoo lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisadda webiga naayla ee u dhexaysa dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya xukuumadda qaahira ayaa diidan in uu howlgalo ama uu shaqeeyo biyo-xireenka ethoobiya iyadoo aan heshiis rasmi a aysan wada gaarin saddexda dowladood ee ka faa'iidaysa qulqulka biyaha webiga naayla xukuumadda adis ababa ayaa ku adkaysanayso in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto islamarkaasina ay tahay mid ay u madax bannaan tahay xilliga uu howlgalayo xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsanid saxnuuni dhegaystayaal haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha
intaasina waxay noogu eg idaacaddayadii saaka caalamku idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari bashiir abiikar iyo anigoo maxamed cabdi intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
Hawlaa ku gaarkiyo, intaan nolosheed sugaysa.